أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal saaka waa subax isniin ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay kowda bisha labayo tobanaad ee dulxija sannadka kun afar boqoltoddobiyo afartanka hijiri qodobada wararka andalus subaxnimadan kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah dowladaha sacuudiga iyo imaaraadka ayaa la kulmay weeraro culus xilli la saadaalinayo inu dib u qarxi karo dagaalka iiraan iyo maraykanka mu'asasada alkataayb ayaa baayisay xalqada saddexaad ee taxanaha lagu faaqidayo kaalinta daahsoon ee kiniisadaha kiristanku ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya multaqa ballaaran oo lagu bogaadinayo howlgalkii saraakiisha lagu dilay gaadiidkana lagu soo furtay ee duleedka magaalada baydhabo ayaa lagu qabtay degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamigaha ee bahay kooxda riddada soomaaliya ayaa qorshaynaysa in derbi shub ay ku wareejiso magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya howlgallo lala beegsada cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya ardayda macadka khaliil ibnu axmed ayaa dhammaystay fatarada koowaad ee waxbarashada macadka kadib munaasabad ka dhacda deegaanka shaw ee wilaayada islaamiga ee hiiraan intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saaka ee kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dowladaha sacuudiga iyo imaaraadka ayaa la kulmay weeraro culus xilli la saadaalinayo inu dib u qarxi karo dagaalka iiraan iyo maraykanka warbixinta warkan waxaa faahfaahinaya walaalkeen nuur cali warsame abushayba weerar loo adeegsaday diyaarad nooceedu yahay ku aan duulyaha lahayn ee droniska ayaa sababay dab ka kacay meel u dhow dhismo warshada tamarta nucleerka ah oo ku taala dalka isutaga imaaraadka carabta siday xaqiijiyeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ridada ee maamulkaasi saraakiisha imaaraadka ayaa sheegay inay baarayaan halka uu weerarkaasi ka yimid iyagoo intaa ku daray inay xaq u leeyihiin inay ka jawaabaan weerarada noocaas oo kale ah la taliya dhinaca diblomaasiyadda u qaabilsan madaxweynaha imaaraadka arabta ayaa sheegay inay tani ka dhigan tahay xaaladda oo sii xumaanaysa iyo khatarta oo sii kordhaysa sacuudiga isaguna wuxuu sheegay inay ka hortageen saddex diyaaradood oo daroon ah oo ka yimid dhanka hawada ciraaq waxaanuu ka digay inuu qaadi doono tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee looga jawaabayo iskuday kasta oo xadgudub ku ah ammaanka iyo madax bannaanida sacuudiga daroonta lagu weeraray imaaraadka carabta ayaa ku dhacday motoor koronto oo ku yaala bannaanka xiindaabka gudaha ee warshadda nuukleerka ee baraka sida uu sheegay xafiiska warbaahinta abuudabey waxaa kaloo xafiiska warbaahinta imaaraadka uu sheegay in heerarka badbaadada shucaaca aanay waxba iska bedelin oo aanu jirin wax dhaawac ah oo soo gaaray hay-adda federaalka ee imaaraadka u qaabilsan xakamaynta nuukleerka ayaa markii dambe xaqiijisay in warshaddu ay weli badbaadeen islamarkaan aanu jirin wax walxo shucaac leh oo ka soo baxay warshadda kadib weerarka hay-ad gaalada caalamiga ah ee tamarta atomikada ayaa sheegtay in matoorada naaftada ee deg deg ah ay koronto siinayeen cutubka saddexaad ee warshadda baraka waxayna ku baaqday in si weyn looga taxadiro dhaqdhaqaaqyada militari ee ka agdhow warshadaha nuukleerka iyadoo intaa ku dartay inay si dhow ula socoto xaaladda intii u socday dagaalka maraykanka iyo yuhuudda ay ku qaadeen iiraan siddeed iyo labaatankii febraayo teheraan ayaa si isdabajoog ah u bartilmaameedsatay imaaraadka carabta iyo dalaalka kale ee khaliijka maraykanku ku leeyahay saldhigyada militari iiraan ayaa sii labajibaartay weerarada noocaasi oo ka dhanka imaaraadka horaantii bishan kadib markii trump uu ku dhawaaqay howlgalbadeed uu sheegay inuu ku doonayo in lagu furo marinka hormuus kaasoo trump hakiyey afartan iyo siddeed saacadood kadib in ka badan shan toddobaad kadib markii xabad joojin ee jilicsan ay dhaqan gashay dalabaadka maraykanka iyo iiraan ayaa weli aad u kala fog inkastoo dadaallo diblomaasiyadeed lagu doonayay in lagu soo afjiro dagaalka laguna furo marmbiyoodka maraakiibta ee hormuus washington ayaa ku baaqday in teheraan ay burburiso barnaamijkeeda nuukleerka islamarkaana ay joojiso xanimaada marinka iiraan ayaa iyaduna dhankeeda dalbatay magdhowga khasaaraha dagaalka in aan la soo afjiro xanibaada maraykanka ee dekedaha iiraan iyo in la joojiyo dagaalka dhammaan jihooyinka oo ay ku jirto lubnaan waxaa la filayaa in donald trump uu beri oo talaado ah oo uu la kulmo la taliyaashiisa sarsare ee amniga qaranka maraykanka si ay uga wada hadlaan fursadaha tallaabo militari oo ka dhan ah iiraan sida ay sheegtay warbaahinta maraykanka ee oxyos trump ayaa saddex cisho ka hor wadahadallo oo la yeeshay madaxweynaha maraykanka shi jinbin isagoo aan ka helin wax tilmaamaya in shiinuhu ka caawin doono xalinta khilaafaadka wuxuuna hore ugu hanjabay inuu dib u bilaabi doono weerarada haddii iiraan ogolaan weydo wax heshiis ah afhayeen sare oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee iiraan oo lagu magacaabo cabdulfadli shakarji ayaa axaddii shalay sheegay in haddii trump uu ka dhabeeyo hanjabaadiisa maraykanka uu wajihi doono xaalado cusub oo lama filaan ah islamarkaana uu hagardaamo hor leh cagaha la geli doono afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ismaaciil baqaayi ayaa sheegay in maraykanka iyo yuhuuddu ay isku dayayaan inay eedda xasilooni darada suuqyada tamarta dusha ka saaraan teheraan kadib duulaankoodii militari ee aanan sababta lahayn ee ay ku qaadeen iiraan xanimaadda maraakiibta ee marimbiyoodka hormuus ayaa sababtay dhibaatadii ugu weyneed ee sahayda shidaalka taariikhda taasoo kor u qaaday qiimaha saliidda adduunka ibraahim aziisi oo ah madaxa guddiga amniga qaranka ee baarlamaanka iiraan ayaa sabtidii sheegay in teheraan ay diyaarisay hanaan lagu maaraynayo isu socodka maraakiibta amarinka iyadoo loo marayo waddo ciiman oo dhowaan la shaacin doono mahadsanid abushayba howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay xalay gudaha degmada baraawe ee wilaayada shabeellada hoose ay ka fuliyeen howlgal lagu dilay askari ka tirsan sirdoonka kooxda herdada soomaaliya ee nisa kaasi oo lagu magacaabi jiray siciid axmed dhanka kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xerada maleeshiyaadka murtadiinta maayafuulka ee duleedka magaalada baydhabo waxayna madaaficdaasi ku dhaceen gudaha xerada murtadiinta khasaare kala duwan ayaana ka dhashay kooxda riddada soomaaliya ayaa qorsheynaysa in derbi shub ah ay ku wareejiso magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya sarkaal sare oo horey uga tirsanaa kooxda riddada soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inuu socdo qorsho la doonayo in derbi dhagaxaan ka samaysan lagula wareejiyo magaalada muqdisho fahad yaasiin oo soo noqday taliyaha sirdoonka ashaadoola dirirka murtadiinta ayaa caddeemmuhu bixiyo ku xaqiijiyey in xasan gurguurtu uu amar ku bixiyey in derbi adag lagu wareejiyo caasimadda soomaaliya si uu u difaacay xukunkiisa wuxuu carabaabay in sargaalka kooxda riddada u qaabilsan dhismaha derbigan uu xaqiijiyey jiritaanka arrintan islamarkaana uu bilowday dhismaha derbiga ninkan waxaa u daaran doorashadaada qabso waxaaga ku dhufso afriko waa caasimad iyo madaxweyne cidaa u baahan tahay ma jirto hadda waxaa la ii sheegay saakaa la ii sheegay hore intaa u maqlay laakiin saakaa qofkii shaqada haya ii sheegay magaalada muqdisho hadda waxaa laga wadaa in derbi lagu soo wareejiyo dhagaxayaan inta la dhigo magaalada dhan lagu soo wareejiyo ka badbad badda inta laga bilaabo ilaa saa loogu soo wareejiyo marka ninkii baa waxaan ku idhi waxaa la wareejinaya maxaa laga rabaa xamar bisaa ku filan buudha xamarna waa haysan karaa buuri markaa gobarnarka muqdisho noqonaya bishii lasoo dhaafay ayay saraakiisha xasan sheikh u qaabilsan amniga waxay dejiyeen qorsho ay ugu magacdareen qaasada muqdisho ujeedka laga leeyahay qorshahan ayaa ah in maleeshiyaadka daacadda u ah mucaaradka aysan hubka culus la soo gelin magaalada lacago boqolaal milyan oo dollar ah kuwaas oo xasan sheikh uu ka sameeyey dhulboobka muqdisho ayaa la rumaysan yahay inuu u adeegsanayo dhismaha derbigan degmooyinka gobolka banaadir ayaa laga dareemayaa hubaaruur si aad u xoogan maalmo kadib ah markii ay fashilmeen wadahadalladii dabadhidhifyada ku dhex maray xerada xalane waxayna dhinacyada cadowga ah isku haystaan arrimaha doorashooyinka iyo cidda sii haynayso xukunka kooxda riddada kadib markii uu dhammaaday mudaxreedka xasan gurguurte mahadsaned marwaan multaqa ballaaran oo lagu bogaadinaya howlgalkii saraakiisha lagu dilay gaadiidkana lagu soo furtay ee duleedka magaalada baydhabo ayaa lagu qabtay degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ee baay maalin kadib markii uu dhacay weerarkii taariikhiga ahaa ee lagu beegsaday saraakiishii ugu sarraysay maleeshiyaadka murtadiinta iyo askartooda ee ka dhacay duleedka magaalada baydhabo durba waxaa iska soo dabadhacayay hambalyada iyo bogaadinta ka imaanaya guud ahaan muslimiinta si gaara bulshada ku nool wilaayada islaamiga ee baay degmada labaatan jirow waxaa lagu qabtay multaqa ballaaran oo agaasinkiisa uu lahaa maamulka islaamiga ah ee degmadaasi laguna bogaadinayay halyeeyadii mujaahidiinta ee ka qaybgalay weerarkii duleedka magaalada baydhabo multaqahan waxaa ka qaybgalay salaadiin waxgarad iyo qaybaha bulshada ugu horeen suldaan maxamed macalin xuseen suldaanka guud ee beesha harin oo madasha ka hadla ayaa bogaadinay tahniyad gaara u diray ciidanka mujaahidiinta isagoo cabbiray farxaddiisii maalinkaasi runtii walaashalay inta ka dhii walba waskaanta bani aadan ka suuraysato kortamae wal oonayta ilaahay bis elayna marka may buha ardayda suubii koru taasi insha allahu tacaala mahad ilaahay subxaana wa tacaala baa arday marka suurtagali runtii arrintaasi oo ilaahay subxaana wa tacaala bacdishay maylah dhabaran haayay oo ilaahay subxaana wa tacaala manaa hijay ardayda ka suurtageliyeen mujaahidiinta geeska africa geesayaasha tawxiidka iyo arrintaasina suurtageliyeen oo runtii sida la ogya sinooyinka oonata ama anti hadda tumi dhowrka sina oonatay marka maybo hadda lakumog onya gobolka baay ama magaalooyinkii oonatay gobolka baay ama degmooyinkii lakumog onya runtii madhiina bishaaratan oka madhiina rekorn bishaarooyin oonatay marka maybo baktahaan i dhaaw ahaantan kutir badan dhii jiraan waxyaabaa unumadun la aamusu haynay ini dareenkan abirno muslimiinta marka maybo farxadaasi marka maybo la iibsan waxyaabaa nii qasabi iyo hayti ama mayl kale la rekoreen haddii muslimiinta kale oonta idaacadda lay ka dhiigahayaan runtii jigtiba marka maybo arday ilintana ka dhiihay oo marka markan bulshada ilaalintii balka dagaalamahay tiyoonay haqiiqada oonay tahay marka maybo gobolada kale marka maybo aan haysan iyo runtii haysan rekorn maadaama marka maybo beero ilaalintii la dagaalamahay hoola ilaalintii la dagaalamahay idoo ilaalintii la dagaalamahay runtii sidii loo yab muslimiinta idaacada runtii arday marka maybo ah islaamka ilaahay subhanahu wa ta'ala marka maybo ah ay haata ka niin badiya wala ka dhigo ilaahay subhanahu wa ta'ala lay suurta gili karo muslimiinta marka mayba ardayda injiiliyaane farxadaas marka oo qiimada badan oo inta inuu la aamusu waayo dadka muslimiinta bishaaradaas intani kala bishaaraysadaan sidoo kale qaar ka mid ah malaaqyada wilaayada islaamigaha ee baay ayaa dhankooda soo bandhigay shucuurkooda iyo hambalyada ay u dirayaan mujaahidiinta maalantan tangay may nasiiban weeladayhin multaqa oo gobolka mbaay gaar ahaan degmada labaatan jarow ka dhiyaas inanka qiibgaadiyaad nasiiban weeladii multaqaad huslaka bogaadiyaw dagaalkii shalaytii duleedka baydhow ka dhiyaay oo aan dhahay odowga alle iyo mujaahidiinta aan dhahay kaas oo antageeka mujaahidiintii bogaadin nanka diraw dareen farxadeed un la qiibsadaan oo odowgana fariinlanka diraw inaan ka qiibgaada nasiiban weeladii kow horta marka hore alla subxaanahu wa tacaala iyo aan mahadiyaan oo unkuweeli muslimiinta maalin kasta farxad iyo iid ankuweeli oo mujrimiintan ama munaafiqiintan murtadiintan nkuweeli maalin kastaba wahani iyo dulli iyo hilaag nkuweeli maysan lena mujaahidiiney dadaalen wala suubideen geekana farxiyden ilahay oros ilaahaysiinka farxiyey odowkii oo soo jireenka haayay goodishii iyo gardoradiis iyo may leraa goobad farci war sheega ma hayn ya geeka la hisaabtanten gacmahankin ilaahay ka adaabi taasna waa ballanqaad hortaba ilahay nin ballanqaadiyahayka odowka hoo bilistaabada inyoonay gacmo mujaahidiinta ilaahay ka cadaabow gaaladii baydhowka jartay murtadiintii iyo deegaanka niyo dhibaatayan yaanka kahen hortaba walaagaas oo kalen suubii jaren ilaahay kama hasan warka warhaaya eedaa lanku warqabi mujaahidiinta oo bardyo kahele kamiingan dhigdi ilaahay kama hasana mujaahidiinta galantayo ilaahay ka cadaabi nimankii haayan sadhe sheegay tumaysa dabaawur amal haayan meeli ceelkale rawya ka bilaawday dagaalka dhinay munaawur hajii anfaday ada dagaala meeli ka dhey ilaahay kama hasana murdatiintii meeli walku ku guulaysaday islaamka ilaahay mahadle ducaadis iyo kiliibani murtadiintii meeliyadaa walka hilaagii sadun wararkaata kaga helahayna barwaaqadaas ilaahayana sii arrinta adiadahayti may bogaadiyaan haddii una degmadii labaatan jarow odayaasha unana bishaare ilaahay nila kulmiyo wo bishaare muslimiinta dhanban koyta wo faraha muslimiinta dhanba macnaa la wadaagno markan arrintaasa may ini ogahayna fadaane muslimiinta meelbiyo roogan iniyo dhegdiyo ku gabowsadan insha allahu arrintaasa iyo antafinan arrintaasa bogaadiyaan weerarkii taariikhiga ahaa ee ka dhacay dhinaca waqooyi ee duleedka magaalada baydhabo cadowgu waxay ku waayeen saraakiil muhiim u ahaa sida taliyaashii guutooyinka siddeedaad iyo sagaalaad ee kooxda hirdada iyo askar fara badan maalin ka hor ayay ahayd markii sidoo kale la baahiyey sawirada bakhtiyadii maleeshiyaadka hirdada iyo gaadiidkii dagaal ay gacanta ku dhigeen mujaahidiinta intii uu socday dagaalkii waqooyiga magaalada baydhabo ugu dambayntiina ardayda macadka khaliil ibnu axmed ayaa dhammaystay fatrada koowaad ee waxbarashada macadka kadib munaasabad ka dhacda deegaanka shaw ee wilaayada islaamiga ee hiiraan sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen saadaq muumin munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaanka shaw ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan ayaa lagu soo bandhigay arday ka qalinjabisay fatrada koowaad ee macadka khaliil ibnu axmed al faraahidi ee hoostaga maktabka dacwada ee wilaayadda hiiraan ardaydan oo muddo lix bilood ah wax ka baranayay macadka khaliil ibnu axmed alfaraahidi ayaa tiro ahaan gaaraya afartan iyo shan arday oo ka qalinjabisay fatrada koowaad ee macadka khaliil waxaana munaasabadda lagu maamuusayay ka soo qayb galay mas-uuliyiin culummo nuqubo iyo martisharaf kala duwan ardaydan oo dhammaysatay fatrada koowaad ee macadka ayaa soo bandhigay cilmigii ay ka barteen macadka khaliil ibnu axmed alfaraahidi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين
بثغر الفصح أنطقنا بحمد الله ألهجنا صلاة تلو حمدلة على خير الورى منا وثمة صحب أحمدنا هم عنوان عزتنا فأهلا بل سهلا يا ضيوف الود أهلينا فمن رام العلا دهرا يسير لمعهده مسرا خليل بن أحمد اسمه فلتقضفوا ثمرا مرحبا معشر الكرام ما لي ولإرحابكم إلا المرام فأنتم أهل للإكرام ولكم عنا يد الاحترام أهلا للعلماء الفضلاء والقادة الكرماء والنقباء النجباء والوالدين الشرفاء يا مسلمون وأنتم إخواني حياكم الرحمن بالرضوان هذه كليماتي فهلا ترغبوا فيها بقلب الحضر مع أذناني ملتقى الأحبة ومنتدى الأجلة لقد انكشفت شمس المعارف على هذا المعهد معهد خليل بن أحمد الفراهيدي لتعليم اللغة العربية وتحسين خطوطها من فرعه الثاني في محافظة شو لولاية هيران الإسلامية وبكل سرور أنا مستعدة بذلك اختري لنا موضوعا شيقا وشهدا في المشاهدة يبهجنا ويبهج المحفل على حد السواهي زميلتي إذا تكلمت مع طالبة أو حاولت المحاورة معها تقولين لك فورا اختري لنا موضوعا هل هذا ضروري أم لا في نظري اختيار الموضوع ضروري لأن الحوار بدون موضوع كالعام بدون ملح ولا يحلون لنا أن نتحدث بدون موضوع ما رأيك أن أسألك كلمات ومفردات وتترجمها في اللغة الصومالية وهم بداية نرجمها على اللغة الصومالية نعم إذا اذكرني الكسر يضيع الوقت وهسلا معاجزك وحو ضيعا وقتك لا تتدخلي فيما لا يعنيك هذا waxaan wadanahaada ahayn التعاون بين الفريق سبب النجاح iskaashiga kooxda waa sababta guusha إدارة الوقت مفتاح التوفق maareynta waqtiga waa faraca horumarka dhanka kale mudiirka macadka khaliil ee deegaanka show ayaa sharaxaad kooban ka bixiyey macadka iyo ardayda ka faa'iidaysatay أخي هذه أنا كور بحيو معدك خليل ابن أحمد الفراهيدي لتعليم اللغة العربية وتحسين خطوطها فرعي سكوات wuxuu ka howlgalaa uu ka furan yahay xarunta gobolka degmada buqa qible ee wilaaya islaamiga hiiraan akhi marka faraciisa labaad ayaa ka howlgala magaaladan hadda show ee muxaafadada jallaqsi intay socotay muddada lixda bilood waxaa lagu baray rasaa'il naxwa alluga alcarabiya waxaa ka mid ah risaaladii alcarabiyatu bayna yadayk iyo jumal carabiya intaba ardaydu halka way ku qaateen muddada lixda bilood fitradii koowaad halka ayay ku qaateen duruusta tirada badan haddii aan laisku daro ardada ka faa'iidaysta luqadda carabiga maca taxsiin alkhad waa waa afartan iyo shan arday sidoo kale munaasabadan waxaa ka hadlay sheikh axmed dheere iyo naqiib macalin cumar iyagoona ardayda kula dardaarmay in ay wax bartaan sidoo kalena uga mahadceliyey wakhtiga ay ku bixiyeen in ay wax bartaan inuu ku soo degay lugal carabiya waad maqlayseen marka lugal carabiyana qaybihiisa dhowr iyo labiyo tobanka in la barta ayaa la rabaa waxaana laga rabaa rag iyo dumarba gabdhuhu way fiican yihiin khayr allah siiye iyo wayba dadaalayeen inaan gabdhaha ku dayano haddaan raggiinnaha intaan baararka fadhino iyo intaan sheekeensanayno middaa inaan ka faa'iidaysano marka waa inuu qalbigeenna iyo carabkeennuba iswaafaqsanaado
halkan waa machadkii maaragtay luqada carabiga lagu baranayey muddadii maaragtay lixda bilood ah waxaa dhammaaday fatradii koowaad ee qayb kale ayaa inshaa allahu tacaala sii bilaabo doonto sida macallimiinta ay noo sheegeen waxaan maanta aragnay oo cardiga ah iyo bandhiga aad samayseen waxaad muddaaba in muddo sanada ay waxaan socdeen maba la moodayo wax lix biloodii meelaha socday bandhiga aan arkaynay xiwaaraadka ay gabdhuhu samaynayeen tarjumaadka carabiga luqada carabiga la tarjumayey manduumaadka iyo anaashiida la akhrinayey waxa meeshaan ka dhacay macnaha uma eka wax fatra koowaad uma eka macnaha marka allahana ayaanu mahadcelinaynaa macallimiintii dadaasho ee aan waxba hakranin waxaan leenahay jazaakum allahu khayran miisaankooda xasanaadka ilaahi subxaana wa tacaala ha u saaro idinkana waxaan idinka rabnaa in aad ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahadcelisaan macadkan ayaa qayb ka ah macaahidda waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwada ah ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan mahadsanid saadaq warbixintiisana waxay guniga gebagabo weed warkii subaxnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda andalus saaka oo ah maalin isniinah taariikhdan ay ku beegan tahay kowda bisha dulxij sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri warkiina xilligan waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu